waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom u xariijin soomaali
okay horta ko markii hore waxba lama dhisin macnaha shayga la yidhaahdo madarow waxaa la doonayaa marka aynu ka hadlayno wax unkan oo dhisan wuxuu waa inuu dhidaba leeyahay waa inuu salka leeyahay ma jiro adduunka wax modern ka bilowda ama xadaasa ka bilowda shay walba wuxuu leeyahay meel uu ku hirto marka soomaalidu ilaa hadda isma ay weydiinin sida ku habboon oo ay dawlad u noqon lahayd ama ay wax u samaysan lahaayeen anigu waxaan u arkaa kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa hadda waxaa la wada inay tahay filim la jilayo filimkan marxalad buu ku dhammaadaa kun sagaal boqol lixdankii ilaa sagaal iyo lixdankii marxalad buu kusoo dhammaaday dabadeedna riwaayad kaloo markism nihilism la yidhahdaanu galay lixdan iyo sagaalkii ilaa iyo labadii sagaashan iyo kowdii ayadiina way dhammaatay dabadeedna nin walba wixii jiray unbaa dib loogu laabto qabiilula meeshu degi jiro dib ugu laabtay waxaa maantay anigu aan guuldarro u arkaa in dib loo soo celiyo afkaarihii qaawanaa ee foolxumada ahaa ee ummadda marnaba aan dan u ahayn waxaad maqlaysaa xsabtuuq waa warqad lagu riday oo waa la isdooran waxaad maqlaysaa xisbi baa la sameeyey su-aasha isweydiinta mudan waxaa weeye horta waxaas wax dan noo yaha ma yihiin su-aasha kale waxaa weeye waa maxay yool ummadeedku waa maxay waxaan u sheegayaa bulshada ummad walba yool bay leedahay yoolka ummaddu waa in nabad lagu wada noolaado
sax weeye ma hadda adugu soomaalida hadda saan aaminsanahayna saad sheegayso qabiilkiiba in loo baahan yahay oo dayankiisa la qaaday daraaddiibaa marar badan dib loogu noqday doorasho haddii la yihahdo hadda duqey baa wax soo doorata taasi miyaynan ahayn midda kale dowlad goboleedyo ayaa haatan waddankii ka bilowday oo laftoodu hadda wax badan fudaydiyey oo dadkii ka sheegan jiray in dowladdu hal meelun isku jirto ama cidun ay gacanta ku hayso ama dhan ay u badan tahay dowlad goboleedyaa la samaystay taasi miyayn ahayn qabiilkii oo hadda si fiican loo adeegsaday oo cid walba ay inta badan ay doorasho hadday noqoto iyo hadday iskaashi intii isla deganaydba noqotaba miyaynan dhanka wanaagga mid laga raacaynan ahayn madarow horta qabiilku dadka isirkii unbay dib ugu noqdeen oo nin walba waxa suganna waa asaga dowlad goboleedka hadda xuduud ahaan iyo sida loo sameeyey waxay ku dhisan tahay waa qabaa'il isu tegey ama qabaa'il baa sheegta dowlad goboleedka waxaa ka horreeyey kun sagaal boqol iyo toddobaatameyadii burburkii waktigii wixii jiray la doonayay in lasii baabi'iye yaraa ayaa waxay ahayd s s baa lagu bilaabay s sta waxay ahayd qabiil bay ku qotontay dabadeedna s s t baa laanlaan loo bedelay marka waa qabiilkii oo un lasii fadqalaleeyey lasii qaybiyey lasii xumeeyey weeye laakiin ma aha qabiilkii oo la wanaajiyey sababtu waxay tahay dadka soomaalida ah ee ishir wadaagga ee qabaa'ilka ah waxaa la doonaya in laga dhigo isku qaran ama isku dawlad waxaa soo baxday afkaar la yidhaahdo oo meel laga keenaana garanayn dawlad qaybsi awood qaybsi runtii adduunku madaro wax ma qaybsado adduunka bulshada kala midabka ah bulshada kala diinta ah bulshada kala degaanka ah marka ay doonayaan inay wax samaystaan waxay isticmaalaan ereyga a waxaan isu geyno ama waxaan isku darsano laakiin soomaalida waxaa isticmaashaa shay la yidhahdo wax qaybsi wax qaybsigu asal ahaan waaba khaldan yahayba waxaa ka habboon oo ka fiican aan wax isu geysano war aanu dawlad wada yeelano ma aha dawlad aan qaybsano ereygan hadda la keeno federaalka la leeyahay anigu federaal waxaan u aqaanaa qof ahaan in hawl la baahiyo laakiin ma aha in hoggaan la badiyo hadda hoggaankii baa la badiyey ummaddii cududeedii iyo maskaxdeedii baa la wiiqay laakiinse adeegii lama baahin tusaale ahaan calanka ka taagan gobol ka mid a gobollada soomaaliya tuulada kii xamar ka taagana waxba uma dhaamo tuulada dariska oo waxba ma gaarsiiyo idan federaalku asalkiisa waxay ahayd inuu ahaado in la baahiyo adeega laakiin hadda waxaa loo adeegsaday awood qaybsi saad saad sheegaysad haddii la yidhaahdo qabiilkii dib hool saad sheegayso wuu dulman yahay oo qabiilkii ha la qadariyo macnaheedu ma waxaa weeye in ugaasiyada iyo dadka dadka horjoogayaasha u ah ugaasyada iyo garaadyada iyo malaaqyada iyo isimada iyo dadka horjoogaha u ah bulshada ee ha ee dhaqanka u ah dadkaasi maamulka ha qabtaan oo macnaheedu miyaa madaxweyneyaalkan doorashada iyo sheekadan wada hala daayo dadkaas ha loo noqdo miyaad adi aaminsan tahay oo aragt aragtidaadu ay tahay wallaahi madrow horta waxaa weeyaan waxaa jira ummadda marka hadda la leeyahay dhaqankii asal raac loo noqdo ummaddan soomaaliya waxaa jirta kumanaan sano guddi dhaqanle iyo guurti iyo goli iyo xeerbeegti gablan uma horseedaan cid ay gacal u sheegtaane marka la doonayo in wax la xumeeyo ayaa la yidhaahdaa odayaasha laga dhigaa wax kale laakiinse ummaddani waxay leedahay hoggaan ereyga ah madax dhaqameed bal eeg hadalkaas madax dhaqameed wuxuuna tusayaa cidda cidda hoggaanka u ah adduunka waxaa kala jira laba shay waxa la yidhahdo hoggaan iyo howlwadeen baa kala jira anigu waxaan aaminsanahay in la kala saaro leanno ummadani waxay u baahan tahay howlwadeen soomaaliya madarow si aad og tahay laguma murmo shay la yidhahdo aqoon hadda laguma murmo waxqabasho weligaa maaragta laba wasiir oo cilmi beera ku murmaysa weligaa maaragta laba qof oo caafimaad ku murmaysa maxaa loogu murmaa hoggaanka waddanka sababto waxaa weyan hoggaanka gumaysigii baa kufsaday kun sagaal boqol konton iyo lixdii ilaa haddaa waxaa la doonayaa in ummadda laga laga baajiyo hoggaankeedii ha lagu soo celiye laakiin adduunku haatan dhaqankeeni innaga markaan soomaaliya dib isugu noqonno duqeyda soo dooratay baarlamaanka hadda markii lasoo dooranayey heer federaal iyo heer gobolba duqey bay ahaayeen marka haddii la yidhahdo duqeydaasi waxaa loo dhiibo maanta adduunkiin aad og tahay halka uu marayo iyo sida uu teknolojiyada iyo tatawurka uu gaadhay laga yaabo duqeyduna inay dhaqanka ka adag yihiin laakiin howl dowladeed su-aashu waxay tahay howl dowladeed iyagu haddii dadkan aad sheegayso khalad khalad bay ku jiraan hadda maamulka haya howl dowladeed ma loo dhiibi karaa dhaqankiina markaas ay ay wateen intay ka tagaan ay howl dowladeed wadaan dhaqankiisa ma dhumayo markaas oo dowladdiina ma dhumayso labadiiba
ishkaaliyaadka ummadda haysta ka mid tahay eeg dawladdu hal wax ma aha dawladdu combyuter ma wada aha dawladdu waxay leedahay qaabab kala duwan qof kastoo ummadda ka mida nolosha meel buu uga jiraa odayaashu ayagaa asal dawladdu u asoo lama odhan maxay u lahaan waayeen kaalin dastuuri ah midda kale marka la leeyahay odayaalo wax soo xula maxay u dhacaweysay odayaasha laftooda in laysu keeno marka la leeyahay wax soo xula arrintu meesha ka khaldanta waxaa weeyaan ummaduhu waxay ku horumaraan position walba qofkiisa in loo daayo qofka soomaaliga ah ee odayga ah ee reehel anigu horta reehel reehel un baana wax kale ma nihin xisbi asal ma aha degaanna asal ma aha degaanka soomaalidu way u dhalataay kuma dhalato waxa asal ah hal shay soomaaliya qabiil ba ah qabiilkuna kun saga ayadoon jirin dimuqraadiyad ayadoon maraykan wax dooran ayay ciise ugaas dooran jireen ayuu baadacadda wabar dooran jireen ayuu abgaal imaam dooran jireen horta doorashadu taasa annaka doorasho noo ah hadda marka hadda marka ma waxaad leedahay odayaashii dib haloo tababaro oo wixii ka dhimana ha loo dhammaystiro oo ha loo diyaariyo inay dadka hogaamiyaan oo dadkan hadda kale geesu fadhiista la yidhahdo maamulka haya anigu waxay ila tahay ila quman annaka ayaa u baahan odayaasha saad og tahay madarow queen elizabeth waxay jirtaa sagaal boqol sano wax yar baa uga dhiman toddobaatan milyan oo ingiriisa intay daba ordo queen long legs to queen ku hayso oo daba taagan australiayada aad joogtay hogaamisaa ma ma colka kasoo degtay waxaa kutusaya ku hayaa boqoradaas oo la shiraysa ugaar soomaalida hor fadhida maxaan waxaana u xumaynaynaa annagu
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali